maalintii shalay daraawalada kaxeeya mootobajaajta iyo tanlabalugalayda ayaa waxa ay isku soo bax ka dhigeen waddada xidhiirisa degmada afgooye iyo deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose wadayaasha mootooyinka ayaa waxaa dibadbaxa ay dhigeen ay kaga soo horjeedeen tacadiyaad joogto ah oo ay ciidamada dowladda federaalk ku hayaan daraawalada si gaar ah deegaanka cabdow dibileh ee shabeellaha hoose ayay ciidamada dowladda federaalka tacadiyaadka ugu badan ugu geystaan daraawalada kuwaas oo jirdil iyo dhaawac ku haya dadka shacabka ah shacabkan oo aad u caraysnaa ayaa isku soo baxan ku muujiyey dareenkooda oo ka tarjumayay inay cadaalad helaan bulshada ku dhaqan degmada afgooye iyo guud ahaan goobaha ay maamusho dowladda federaalk ee gobolka ayaa waayadii u dambeeyey wajahayay dhibaatooyin isugu jira dil iyo lacago baad ah oo lagu soo rogo bulshada iyadoo mararka qaar askartani wax ka yar hal doolar nafta u dhaafiyaan shacabka haddaba degmada afgooye iyo deegaanada ku dhow ayaa waxaa ka shaqeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan oo ay dhallinyarada ku nool halkaasi ku shaqaystaan balse waxaa dhanka kale dhalintan inta badan ka cawdaan caqabado ay sheegeen inay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalk waxaana marar badan sidaan oo kale isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan ka dhigeen gobolka